shirkan oo ujeedadiisu tahay iswaafajinta iyo dhaqangelinta siyaasadaha muhiimka ah iyo qorshayaasha lagu horumarinayo degmooyinka oo ay ka qayb galeen maamulada degmooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ugu horeyn mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka ee ka qeyb galay kulamadan ayaa waxa ay soo bandhigeen baahiyaha iyo qorshayaasha mudnaanta u leh degmooyinka ay mas-uuliyiinta ka yihiin agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ayaa iyaguna hadalka qaatay waxaana ay sheegeen in ay la shaqeynayaan maamulada degmooyinka islamarkaana ay hirgelin doonaan wada shaqeyn xooggan oo dhex marta wasaaradaha iyo sidoo kale maamulada degmooyinka
waxaan qayb ka noqon doonnaa haddii la yidhaahdo fulinta iyo qaaditaanka baahiyaha degmooyinku soo gudbiyeen waa baahiyo hore u jireen qaarkoodna ognaha qaarkoodna degmooyinku hadda la yimideen waxaan ku dari doonnaa hortabinta waxa noole qorshayaasha sanadka iyo sanad kale intaba waxaan hirgelin doonnaa haddii a la yidhaahdo baahi midaysan oo laga wada shaqeeya sidii lagu buuxin lahaa waxaan hirgelin doonnaa haddii a la yidhahdo wada shaqayn dhow oo degmooyinka iyo wasaaraduhu ay wada yeeshaan marka waxaan rajaynaynaa degmooyinka iyo wasaaradaha dhammaantood inay wixii arrimahaas la xidhiira wasaaradda qorshaynta ay kala soo xidhiiraan sharciga hay-adaha oo madaxweynaha uu saxiixay baarlamaanka iyo golaha wasiiradana soo marayna hay-adaha iyo dhammaan degmooyinkaba hay-adaha duuliga waxaan ka wadaa line ministriska iyo dhammaan degmooyinkaba inay maxaa la dhihi jira akhriyaan fiiriyaan si macnaha ay u ogaadaan waxa looga baahan yahay annagana anoo fulinaynaa shaqada nooga aadan wasaarad ahaan waxaan insha allahu si dhow ayaan ula shaqayn doonaa inuu hirgalo barnaamijkaas ama qorshahaasi si loo gaaro galmudug dhinac walba ka hormarsan waxaan soo jeedinaa in review lagu sameeyo sanad walba hal mar ugu yaraan si loo ogaado wixii aan qabannay iyo inta noo dhiman ka wasaar dhallinyaro ahaan shalayna waa joogay maantana waa joogay si fiicanna u dhagaysanayay waxyaalaha bablink noogu jira waxaa ka mid a degmooyinka hadda qaar ka mid a garoommadoodii waxaan rajaynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno kuwana dhismahoodaa socdo kuwana hadduu gabagaba maraya hadda cawdaqoo kale waxaan rajaynayna inuu soo gabagabo bishaan febraayo dhammaadkeeda gaalkacyo waa la bilaabay meel fiican u maraya wisil iyo maxaa la yidhaahdaa ayadana waxaan rajaynaynaa inay hesho hadduu ilaah yidhaahdo sanadkan gudihiisa
ka wasaarad cadaalad ahaan waa dhegaysana baahiyihiinni degmooyinka ay soo jeediyeen wixii naga khuseeya maaragtay haddii allaad meenaan wax badan ka qabanaan isku dayanaa intii karaankeenna maarata cadaaladda iyo garsoorka xabsiyadaha laga dhawaajiyey maxkamadaha laga dhawaajiyey dhammaan maaragtay instituushinada cadaaladdo dhan iyo baahiyaha cadaaladeeda jira inaan maaragtay aan qorshayaashiina ku darsanno axmed cusmaan aadan qooje wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo kulanka soo xiray ayaa tilmaamay in ay maamulada degmooyinku soo gudbiyeen baahiyo iyo qorshayaal muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaya waxaana uu wasaaradaha kula dardaarmay in arrimahaasi ay kala shaqeeyaan degmooyinku waxay soo gudbiyeen baahiyo wada muuqda oo aad iyo aad uga muuqday waxyaalihii ay soo gudbiyeen oo wax la wada ogyahay ah wasaaraduhuna dhammaantood waxay la wada shaqeeyaan degmooyinka wasaarad kastaana baahiyahaas laga wada hadlay waxay ku leedahay qaybbay ku leedahay waxaan leenahay horta wasaarad kastaa qaybta ay ku leedahay ha ka qayb qaadato ha ka maaragtay ha ku dadaasho shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay qorshayaal lagu horumarinayo degmooyinka iyo siyaasado muhiim ah kuwaasi oo xoojinaya horumarinta magaalooyinka galmudug